bismillaahi araxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhugunsadyaal barayse faylaha ka dhowaada qodobada warkaana hiraabna moonku dorkroon ee idaacadda raadiyo baydhabiasinhayta dhegaystayaal weerarka bilaawday qaraxyo toosa weliba al-shabaab ka qaaday deegaanka camaare ee gobolka mudug qalalaasaha oo ku teegan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo la ka eeday siyaasiyiin hujyada deegaankaas qaar kumid ee shakhsiyaadka nuun daloolow siyaasadda soomaaliya oo welwel badan kumuujiya habraaca doorashadii hasaran golaha wadatashiga qaran golaha wadatashiga qaran iyo midooda musharaxiinta iyo ra-iisul wasaaraha oo markaleedku kulmiya caasimadda soomaaliya ee muqdisho kolonolka taageera iyo senatar laha ka dooraday deegaanada galmudug oo muqdisho laku qabadi waraha kubahi wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya oo laga xaqiijiyay dad horleen amwadan cudurka covid nneteen akhbaaraadka banaankana dhegaystayaal welibaan ku door corona hadalhayn ku dhalatay hadalaha kubay madaxweynaha tanzaniya iyo dowladda maraykanka oo dhaqbataya korogdii taliyo sare oo ku tirsan ciidamada dowladda eritrea bariise fayle dhegaystayaal weliba bariise talaadew taariikhda milaadigan weliba ay ka baaganta labaatiyo afarta bilisiyedaad sanadka lamaada kun labaatiyo kowka intaasi weliba hana qodobadii warkaana hiraabnamoonka door koronay haddana ka dhowaado dhugunsadayaal warkii hiraabnamo oo faahfaahsan bariise fayla dhegaystayaal al-shabaab weliba hiraabtii hore weerar ka qaaday deegaanka camaaraha oo ku tirsan gobolka mudug weerarka weliba uusa ka bilaawday saldhig ciidamada dowladdii oo kala hayeen deegaankaas dadka deegaanka oo la hadalay idaacadda welibaan xaqiijana in dagaalka uusahay dagaal culus waana lisdhaafsaday hubka noocyadii salgadiisan kaasi oo dhammaray al-shabaab iyo ciidamada dowladda ee kusugan deegaankaas saraakiisha ciidamada dowladda qeybta labaatiyo toddobaad weliba xaqiijana in al-shabaab jabxoogan ka deersiyan weerarkii ha ka qaadan deegaanka laakiin dhinaca kalena warha kubay al-shabaab oolku qori bartiyo weliba ka xaqiijana in weerarkaasay ciidamada dowladda jabxoogan iyo deersiyan saaslamadani iyo ka dilan shakhsiyaad badan baabuurna ku qabsadeen oo dagaal deegaanka camaara ee gobolka mudug weliba dhowaan lakula wareegay al-shabaab oo muddo ku suganay gacan ku-haynta deegaankaasna weliba hadda ku sugana ciidamada dowladda oo weerar hiraabtan laha ka qaaday qalalaasaha ku teegan magaalada beledweyne oo la ka eedeeyay siyaasiyiinha ku jeeda deegaankaas xildhibaan cabdulqaadir carabow oo ku tirsan baarlamaanka dowladda federaalka soomaaliya iyo arrintaas xaqiijiyey gobolka hiiraan gaalaan magaalada beledweyne sidaa loo socotaan waxaa jira safar uu ku tegayo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle mudan cali guurlaawe xuseen magaalada beledweyne waxaa kasii horeeyey akhyaar fara badan iyo cuqaal iyo siyaasiyiin oo horkacay madaxweynaha ku-xogeenka dowlad goboleedka hirshabelle mudane yuusuf dabageed oo loogu loogu hadlayo tabashooyinka ay qabaan reer beledweyne amba reer hiiraan qeyb ka mida arrintaas ayadaa iyadoo meel fiican marayso ayaan ogeyn waxaa noogu soo xogtay farqalada yaryar iyo waxyaabo yar oo mataqaanaa saraakiil inay xaruntii gobolkii tageen iyo meelo yaryar marka oo dee gadaal laga riixayo dad siyaasiyiin amba dana gaara leh ay gadaal ka riixayaan si loo carqaladeeyo safarkii madaxweynaha uu ku tegi lahay beledweyne amba lagu xali lahaa tabashooyinka qaar ay qabaan beelaha ka dhega gobolka hiiraan beel ka mida ayagana ay halkaas u joogeen hadda waxa halkaas ka dhacay waa aragtaan wax oo aada loo sii qorsheeyey ma aysan ahayn amba wax dadka dhan ay raalli ka wada yihiin uma aaminsana amba dadka heer hiilaan oo waxgaradkooda ama beledweyne dadka joogo ee ayaga dhan raalli ka wada yihiin aniga umaan arag wax uun la xiriiro waa tegistii madaxweynaha iyo dad yaroo siyaasiyiin oo dhan ka dhex gashay inay maanta carqaladeeyaan ummad dhan oo nabad ku wada nool oo mataqaanaa bulsho magaalo nabadada joogaan inay ka raadiyaan wax yaroo oo farqaladeyn ka raadiyaan dhibaato amni aanan jirin ay ka abuuraan intaas ayaan u arkayay wixii xalay iyo maanta ka socday magaalada beledweyne
qaar kumida dadkan dhun daloolo siyaasadda soomaaliya weliba welwelka muujana habraaca doorashadii oo ha saareen golaha wadatasha qaran oo magaalada muqdisho dhowaan shiraanka gabagaboobi
laakiin markaad dib u akhriso habraacyada soo baxay oo markaad eegto dhinaca dhaqaalaha oo kale la leeyahay maaragtay dolar ha bixiyo erge maaragtay waxa la yidhaahdo dembi baaris ah iyo ergadii oo lacag laga rabo iyo kulli waxaad moodaa in aan maaragtay dad gaara ha loogu daneeyo ama dadkii dalkan maaragtay dee dhaqaalihiisii hore u qaatay iyaguna maaragtay weli dadka ha kor saarnaadaano in ujeeddadiisu taad moodaa runtii waa arrin maaragtay aanan aniga kolley ka shakhsiyan aanan jeclaysanin sidoo kale dee ergadii markii la yidhi xubnood oo haddana la yidhi qof kasta oo ergayu lacag ha bixiso waa saas micno soo maa dolar waa runtii waa xawaaye meeshan lagama rabo maaragtay dee doorashee ujeeddada laga leeyahy waxaa waaye in dad gaar loo daneeyo aniga saasaan aan u arkaa faraha badan leh caqabado weeyaan qofka musharaxa iyo kow qof oo la yidhi maanta ha laga diiwaangeliyo xafiiskii maxay nabad sugidda c i d da ha laga diiwaangeliyo oo la yidhi calaa qof yacnihii lacag soddon doolara ayaa maxay lagu diiwaangelinayaa yacnihii annagu waa lacag aad noogu maxay aheedaane culays badan waxaan ka codsanaynaa in hoos naloo fiiriyo oo nalaga khafiifiyo maxay ahaydaaney lacagahan diiwaangelinta c i d da oo maxay ahayn calaa qof soddon doolar leeyahay waxaan u maleeyaa dee maxay ahaydaane oon yacnihii aan isleeyahay maanta in nalagu sii cuslaynayo uma malaynaayo oo maxay ahaydaane kolley waa hoos baa naloo fiirin doonaa taasna waxaan ka maxay baaq baan ka dirayaa in nalaga khafiifiyo lacagtaas calaa qof soddon doolar aad bay ugu culus tahay musharaxiinta braacan iyo aragti ahaan aniga guud ahaan waxaana arkaa inay wax badan oo dhalilo ah uu leeyahay habraacani oo ah habka ergeyga lasoo xulaayo ergada lasoo xulaayo cidda soo xulaysa waxaa la yidhi waxaa la xulayaa ergada waxaa soo xulaysa laba xubnood civil society iyo saddex oday dhaqameed odayaasha dhaqanka waxaa keenaya wasaaradda arrimaha gudaha ee deegaankaas
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo midowda musharaxiinta soomaaliya weliba xalay kulan kuwa ladana caasimadda soomaaliya ee muqdisho kulankaas weliba ha ay kulan cashi sharafeed uuse sameeya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor kulanka weliba laisku xog wareysay xaaladda dhabta ee soomaaliya hanaanka doorasho iyo socdaalka dooraiyo iyo socdowka doorashada iyo sidain dardargeli lahaay doorashooyinka dalka ku wajahan xubnaha midooda musharaxiinta weliba shalay habandhigkana tabashooyinkii oo qaban ee oo ku saabsan habraacyada guddigaas habraacyadii oo ha saareen golaha wadatashiga qaran kololanka taagara ay senataraha kuji senatarlaha ku doorday deegaanada galmudug oo muqdisho laku qabdi senataradaas weliba kumida yuusuf geelle ugaas iyo miilaas ku hadalay welibana xaqiijay in tiimka waayo arag uusa ku tirsanya kuma naegdo doona xisbiyada dalka islamarkaana tiimkaas hogaamiinaya madaxweynaha maamulkaas koariye qoorqoor
in xisbiga waayo arag runtii markaan uu meesha u socdo meel ka fog u socdan waxaan garayaa social media tirada badan waxaan rabaa inaan siyaasadda waxyar uga laabto runtii haddaan nahay tiimkanaga waayo arag siyaasadda uu runtii madaxweyne u yahay axmed cabdi kaariye annaguna odayaal aan u nahay doorkanagu kuma ekaa doono doorkii galmudug runtii galmudug qaybtii aan ku lehay waan ka soo baxnay waana sii labanlaabi doonnaa haddana waxaan u soo jeesannay xisbiga waayo arag inuu qayb lixaad laga qaato keegga soomaaliya meesha lagu qaybsanayo khibradannadiina waxaan rabnaa inaan u soo rarno doorashada hadda laysku haysta ee hadda ka socota ee aan qayb weynna ka qaadanay haddana aan runtii hami badan aan ka leennahay ninkii dhallinyarada halkan gubaabada ku jiray ee yidhi reer ceelburna kor ha isku qaadeen koraa laysku qaadi doonaa annaga reer galmudug iyo tiimkanagaba haddana do- annagaa hogaaminaynay ra-iisul wasaare iyo madaxweyneba runtii waa reer galmudug waxaan rabaa inaan xasan sheekh u sheego faan keliya maahaneed wax badanoo runtii faan ka badana yaa reer galmudug leeyihiin hogaanka dalkuna runtii qaybo badan aan ka soo qabanna haddana waan ka qaban doonaa biidni illah walaalaha reer puntlandna waa soo dhaweynana iyo jubbaland doorka firfircoon ee hadda waxa- runtii degdega ku jira waxna waa qaybsan doonaa haddii alla idmo dalku waa lagu filayaa biidni illaah marka waa tasho doonaa biidni illaah isbeddel fiican aan dhici doona walaalayaal aad iyo aad aan inkaga mahad celinayaa soo dhoweynta quruxda badan ee halkaad noogu samaydeen runtii waxaana rabaa inaan u mahad celiyo madaxweyne axmed cabdikaariye ee yidhi odayaashaan runtii galmudug kama maaranto iyo baarlamaankii quruxda badnaa ee sida quruxda badan noo soo dhoweeyey iyo dadka caasimadda galmudug ee runtii hiilka iyo muxuu ahaa sa- na garab taagnaa walaalayaal iyo kuwa reer banaadir ee haddaba jooga ee ay u horeeyaan dhallinyaro guru- waayaro gurub marka runtii xafladdu waa soo dhoweyn waxaana rabaa hortiina inaan hadda ku ballan qaado howlkan xaflad kaloo ka dhici doonta oo runtii aan kusoo dhaweynayna madaxweyne axmed cabdi kaariye oo runtii haddana shaqo u jooga halkan marka walaalayaal aadaad u mahadsantihiin way sii waraysan doonaa
wararkan oo diirahaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose weliba xaqiijiyana in sicir bare xoogle ka jara magaalada taasi oo saameyn ka weletay bulshada magaalada la maalmoodii inta dambeeyay ee lahdhaafi bulshada reer kismaayo iyo weliba baaqandarana ganacsatada weli banaanka baaqana in qiimaha ee raashinka shalga diisan hoos landhika
ismaayo suuqi suuqi markaan tegey waxaan ka soo adeegay waxaan soo gataan garan waay laba shay baa waxaa lay dhahay boqol dollar mana awoodo laba boqoloo dollar walaalayaalow ganacsatada kismaayo waxaan ka codsanaynaa dowladda maareeyihi wuxuu yidhi waxa- waan raqiisanay ee muxuu ahaa canshuurta ee shaqaalihii kalen u tagna waxay dhadhaheen canshuurta waan raqiisanay ganacsatada asxaan dadka ha u fasho oo sidan ha ka daysa dadka oo dib ha u fiirsata danyarka dadku waa dad guri dhisa waa dad mu- ee, shaqaalo ah waa dad muxuu ahaa iskaafin karin guri ijaarkiiya dad ku jiraan badanaa muxuu ahaa laysma kaafin karo marka dadka ha u naxariisato ganacsatada naxariista ha fiirso sida ay dowladda naxariista ugu fiirsatay ganacsatada ha noo fiirsato burki sokortii bariiskii saliiddii wax isdhaamaba ma leh haddaa u fiirsata nyaanyada iyo qudaarta suu beeraha ka baxda u raqiisa wixii kale samadaa la geeya saliiddii waa qaali burkii waa qaali bariiskii waa qaali baastadii waa qaali wax la goyn karma caleentii shaaha waa qaali heylkii waa qaali sanjabiishii waa qaali wax aan qaali ahayn ba an maanta kismaayo kuma soo weligaa suuqa ma tegin saakaan suuqa teg anoo yaabanoo gacanteeda dhafoorkeeda isku dhigtaan suuqa ka soo baxa
wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya weliba ay ka warbiiday maalmoodii lahadhaafi xogta coronavirus weliba ay sheegtay in la diiwaangeliyo kiisas dirow ilaa boqol iyo shan xaaladood oo cusub oo covid nineteen ah labaatan afartii saa lahadhaafi sagaal qof iyo cudurkaasan amuudi weliban caafimaaday lixdii afar qof sida wasaaraddii ay sheegtay wasaaradda dari caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ee fawziya abikar nuur weliba ay cadayteen xaaladaha cusub ee lagu diiwaangeliyay dalka useeye puntland keliya weliba lagu diiwaangeliyay liixdan xaaladood banaadir soddon iyo siyeed xaaladood somalilan shan xaaladood iyo galmudug lama ee konton iyo kow kalena weliba bukaanada la xaqiijiyey bukaanada la xaqiijiyey weliba magal eh ee to- iyo- konton iyo kow qof yaa bukaane oo magal eh konton iyo afarna weliba waa hanraab tirada guud ee covid nineteen dalka lagu diiwaangeliyay weliba daraasatu miyo likun siyeed boqol sagaali lama weliba cudurkan caafimaaday siyeed boqol boq siyeed boq siyeed kun boqo siyeed kun boqol afartii kow qofood weliba cudurkan amuuday dabtiradii oo laga qiyaasay sagaal boqol labaatan iyo afar qof fawziya abikar iyo weliba bulshada soomaaliyeed ka codsatay intay u qaadaan talooyinka caafimaad ee wasaaradda iyo khubarada caafimaadka taasay oo ah inay ku digtoonaadaan halista cudurkaas oo halama kacalay mar kale meelo warkaasi dhegeystayaal sinku kuyahay weliba waa hiraamnimaadun idaacadda raadiyo baydhabo magaalada baydhabo haddana akhbaaraadka banaanka madaxweynaha dalka tanzania welibay cambaareen xoogle kula kulantay madaxweynaha tanzania iyo welibay cambaareen xoogle kula kulantay hadal iyo erti ha- hadal iyo ha- hadal iyo kudurti bilaanta dheelaasa bunuunaga waliba ay artay bilaantasay xabad shofitinya saaslimada quruxluku guursowna male saamiya suluulu xasan waliba hadalku iyo kashaagday kureed markii iyo khudbad injeedii dhalinyarada adiyo talabaatiyi saddex sano jar oo magaleh waana isla dheeleen bunuunaga lugta ciyaartoydaas waliba ka qaabilay qasriga madaxtooyada ee daarusalaam saamiya lixdii kow sano jar lixdii kow sano jare waliba nagatay bilaameytinka horeytii abid madaxweyne ku nagatay dalka tanzania dhowaan waliba markaas warbaahinta qaar an sheegda inta jiraan shakhsiyaad badan oo caalamka ku nool oon qanacsanayn xukunka iyo hayta bilaamay tun iyo waliba bilaamay baara bilaamay baarase cilmiga jinsiga iyo caafimaadka iyo maskaxda waliba ay xaqiijiday intii eedan ku xunta hadalka kubahi madaxweynaha tanzania dad kale oo caanga iyo waliba baraha bulshada eedeyn kulanka jeediyana madaxweyne show dowladda mareykanka waliba ee sheegday in cunaqabateen hakarogdii taliya sare oo ku tirsan ciidamada eriteria oo la keeday gawadfal iyo xasuuq bini aadan oo ku jeysaday colaado ku dareerta tigray wasaaradda maaliyadda dowladda mareykanka waliba eedeyn kulol injeeday taliyahaas oo taliyaha ciidamada guud ee eriteria jananka iyo waliba la keeday xasuuq kufsi iyo dhibaatooyin shalgadiisan oo ku jeysaday gobolka tigray cunuqabateen iyo lahakaroogi dhammaan hantidii usaka lahaya adduunka saaslimada waliba markaas farminladiray shirkadihii usalama caamilay warbixintii asaartii agaasinka xafiiska dabagalka hantida shisheeya waliba eritreyanka baaqday in ciidamada iyo kulubada etoobiya gaar ahaan tigray haddii kalena dhibaato xorley oo la kulamo doonta waliba saashaatoolanka baaqay in colaado markii la roojiyey la sameeya wadahadal lamaada dhinace warkii dhagunsidayaal isan kula dareertan idaacadda raadiyo baydhabantan inkeegantan u kulmaana warkun warlamada ammaanaal ah